إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ma اtaصلت caynu bnadr وwacت أdun bkhabr وslma تsliima kaثيirا ya أyuha اladiina آmanuu اtaquu اllaha xaqa تuqaatih wla tmuutuna إla وأntm muslimuun ya أyuha الnaasu اtaquu rabkm اladii khlqkm min nfsi waaxidة وkhلqa minha زwjaha وbaثa minhma rijaala kaثيirا وnisaءa wاtaquu اllaha اladii تsaaءluuna bih wاlأrxaam in allaha kaana calaykum raqiiba ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yudic allaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima uma maa bacd ugu horeyn ba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo dhani u sugnaatay allaha inoogu nicmeeyey nicamka badan ee aynaan soo koobi karin inagana yeelay dad muslimiin ah xaqiiqatan waa nicmo aada iyo aada u weyn oo mudan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu uga mahadnaqno rabbina weydiisanno subxaanahu wa tacaala inuu inagu sugo haddii aan intaa ka gudbo kolley waxa ani kelmaddeedu iyo muxaadaradu qeybta aan ku qoranahay ku saabsan tahay xijaabka gabadha muslimadda ah iyadoo insha allahu tacaala wakhtigaa inoo hadhay aan markaa waxa weeyaan isku dayi doono inaan markaa waxa weeyaan isku fillaysiiyo insha allahu tacaala walaalayaal sideedaba waxaynu nahay dad muslimiina ilaahay baynanu addoommo u nahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim mumin ilaahay rumeeyey iyo gabadh oo muminadoo ilaahay rumaysay midnaba uma bannaano xalaalna uma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu waajib faro rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam waajib faro qofka muminkaa rag iyo dumarkuu doonaha noqda isna inuu idhaahdo khiyaarkiisa qaato uma bannaana mar kale alla subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu ku yihi inamaa kaana qowla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna waatacna ilahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala qofka muminka ah halkudhegiisa iyo jawaabtiisu waxay tahay marka loogu yeedho kitaabka iyo sunnada ilaahay iyo rasuulkiisa marka loogu baaqo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala marka loogu yeedho halkudhegiisa iyo hadalkiisu waxa uu yahay samicnaa waatacnaa ilaahay warkaagii waanu maqalay waanuna fulinay walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala faral iyo waajib uu kaga dhigay dumarka muminaadka ah inay ilaalla subxaana wa tacaala rumeeyey inay jidhkooda asturaan oo maradaa weyn ee qur-aanku u bixiyey jilbaabka waxa weeyaan guudkooda ay ku raariciyaan suurat laxsaab ba alle wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annabiy qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihin dalika adna an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu qafuura raxiima nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam ooryaha aad qabto iyo hablaha gabdhaha aada dhashay iyo guud ahaanba dumarka muminiinta waxaad fartaa inay guudkooda ku raariciyaan maradaa weyn ee jilbaabka laydhaah arrintaasi waxay markaa waxa weeyaan ay ku dhowdahay in dumarkaa la garto inay yihiin dumarkii muminiidka muminaadka ahaa ee ilaahay subxaanah wa tacaala rumaysnaa dabadeedna cidi aanay dhibaato gaadhsiin waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka bilaabay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ina soo gaadhsiiyey markay aayaddani soo degtay ee dumarkii ansaareed ay maqleenah isla habeenkii markaa waxa weeye markii raggii ay guryaha u hoydeen ee ay tageen ee u sheegeen aayaddan subaxii waxay soo baxeen iyagoo wada xijaaban oo maryahoodii isku toltoshay may odhanin ninka dharka tolo aan uu tagno horta dharka soo tolone maryahay haysteen bay isku toltoleen markaase waxay soo baxeen iyagoo asturan oo xijaaban waxaynu sheegi doonaa insha allahu tacaala bal shuruuda sidii horeba markaa waxa weeyaan loo sheegay mana aha markii u horeysay ee xijaab markaa waxa weeyaan laga hadlo marar badan baa xijaabka iyo markaa waxa weyaan asturaadda dumarka iyo sifaadkii shuruuduhu leeyahay laga hadlaa shuruudaha uu xijaabku leeyahay baynu insha allahu tacaala tilmaami doonaa walaalayaal amarkaasi waa amar ilaahi subxaana wa tacaala dumarka muminaadka uu faray iyadoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo mariyey wuxuu tilmaamayaa xijaabku iimaanka iyo rumaynta ay gabadha muslimadihii ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan tahay wuxuu ka tarjumayaa xijaabku iyo jilbaabku xishoodka ay gabadha muslimadda ah ay xishoonayso ee ay ka xishoonayso ragga ajnabiga ka ah ee gayaankeeda ahi inay markaa waxa weeyaan jidhkeeda arkaa ay aragtaan ay arkaan wuxuu ka tarjumayaa xijaabku ay gabadha muslimadda ay markaa xidhanaysaa waxa weeyaan dhowrsoonaanteeda iyo inay tahay gabadh cafiifada oo dhowrsoon oo nafteeda markaa waxa weeyaan xumaan waxa weeyaan ka ilaalinaysaa walaalayaal waxaynu joognaa zaman iyo waqti aad mooddo xijaabkii shuruudihiisa markaa waxa weeye lahaa ee ruuxa dumara wada asturayey in maanta gabdho badani aanay markaa waxa weeyaan xidhnayn waxaa ka mid a shuruudaha xijaabka laga doonayo inuu yahay maradani maro weyn oo jidhka oo dhan qarinaysa waa min alqarni ila alqadam madaxa halka u sarraysa iyo ilaa cagaha inay qariso ayaa laga doonayaa maradan shuruudaha markaa waxa weeyaan uu leeyahay waxaa ka mid ah inay tahay maradani maro qara leh oo aan ahayn maro khafiif ah maradu markay qaro leedahay jidhka dibiguma dhacdee waa ka soo go-an tahay oo waxa weeyaan maryihii hore waqtiyadii hore la keeni jiray ee dumarkeenu marka ay xijaabka ka dhigan jireen waa macruufa waa garanaysaan waxa weeyaan maro qarale oo jidhka ka soo go-aysa oo aan jidhka aan khafiif ahayn ayaa shuruudaha ka mid ah waxaa ka mid a shuruudaha markaa waxa weeyaan uu xijaabku leeyahay maradani inay tahay maro markaa waxa weeyaan aanu eegayn maro aan lahayn markaa udug iyo cadar udgoon aanu ka soo uraynin cadarkaasi ha noqdo mid laysku buufiyey ama ha noqdo midkii saliidda ahaa ee la marsanayey ama ha noqdo mid sida ka kariimka oo kale la marsado ama ha noqdo mid markaa waxa weye laysku uumiyo nooc uduga midnaba midla inaanu ahayn waayo nebiga wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ina almar'ata ida istacdarat uma kharajat famarat calaa qowm liyajiduu riixaha fa hiya zaaniya buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam ina almar'ata ida istacdarat famarat calaa qowm liyajiduu riixaha fahiya zaaniya xadiidkaasoo xasano imaamu axmed iyo abu daauud ba ay soo saareen markay ruuxa dumarii soo baxdo iyadoo udug iyo cadar soo marsatay oo suuqa ay u soo baxdo si udgoonkaa iyo markaa waxa weyaan udugaa ragga markaa waxa weyaan iyo markaa dadku markaa waxa weyaan ay markaa waxa weyaan uga helaan taasi waa zaaniyad buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waa arrin aad iyo aad u khataro adag waxaa laga yaabaa ruuxii dumarka ahayd inay ama xaflad tegayso ama cid ay booqanayso dabadeedna ay iskaba fududaysato waxaba dhacdaba iyadoo dukaankeed joogta oo alaab iibsanaysa oo ama udug iibsanaysa inay tidhaahdo waxa weyaan balkeen cadarkaa oo midba meel iska mariso maradeeda ku buufiso midba meel deedna markii halkii ka soo baxdo iyadoo gebigeedo markaa waxa weyan cadarku ka kamkamayo ay soo baxdo yaa miskiina miyaanay maqal xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ee arrinta tilmaamaya xataa haddii ay soo qaadato maryo udug leh ama ilmo yaroo cadar lagu soo buufiyey ay soo xambaarato dee udgoonka qofku markaa waxa weyan xagga gabadhanbuu ka soo uraya shuruudaha laga doonaya waxaa ka mid ah xijaabku inaanu ahayn maro markaa waxa weeyaan u eeg maraha maryaha ay xidhaan dumarka gaalada iyo kaafiraadku dumarka gaaladii dee dhar gaara bay xidhaan dumarka muminaadkiina dhar gaaray xidhaan sida ragga muminiintiiba ay dhar gaara u xidhaan ayay markaa waxa weyan gaalada raggiina dhar gaara u xidhaan inaanay marada ahayn maro u eg mare markaa dumarka gaaladu ay xidhaan oo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man tashabaha biqowmin fa huwa minhum rawaahu abu daauud qofka cid isu eegeysiiya ciddaa uu isku eegeysiiyey waxaa uu iskaga eegeysiiyey buu kala mid yahay waxaynu joognaa zaman iyo waqti wanaag iyo sharaf iyo qurux ay ka dooneen in badanoo ka mida gabdhaheennu waxa weeyaan dumarka kaafiraadka ah oo labiskooda iyo waxa iyagu xidhaan ay markaa waxa weyaan iska soo xidhaan arrin khatara weeye shuruudaha xijaabku leeyahay waxaa ka mid a inaanay ahayn maradani maro qurux badan oo bilicle oo meel fog ka soo muuqanaysa mararka qaar waxaad arkaysaa ruuxu dumara oo xidhan maro muraayada leh ama wurwuraysa oo waxa dahabood baa dusha kaga samaysan yahay oo markay qoraxda ama iftiinku qabato wacwacwacwacad haysa oo sheeda ka muuqanaysa xijaabkana waxaa loogu talagalay inuu yahay mid qurux lagu qarinayo weeye qurux lagu muujin maaye waa mid qurux lagu qarinayo waxaa ka mida shuruudaha xijaabka uu leeyahay inaanay ahayn maradani maro markaa waxa weeyaan cidhiidhiya oo jidhka ku dhegan oo maro jidhka sifaynaysa horeynu usoo sheegnay maro waafiya inay tahay waayo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixu muslim ku jira waxauu yihi sinfaani min ahli naari lam arahuma qowmun macahum siyaadun ka adnaabi lbaqar yadribuuna biha annaas wa nisaaun kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumiilaat ru'uusuhunna ka asnimati lbukhti almaa'ila laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha wa ina riixaha la yuujadu masiirati kada wa kada rawaahu muslim ummaddayda laba qaybood oo ka mid ah anigu maan arag buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laakiin ahlu naarkay ka mid yihiin ciyaadan billaah naarta allah inaga badbaadiyo rag iyo dumarba naarta allah inaga badbaadiyo laba qaybood ummadeyda ka mida maan arag dadka naartay ka mid yihin buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam qole waxuu tilmaamay inay yihiin rag sita jeedallo dabada lo-doo kale aad moodo oo dadka markaa xaqdarra ku qaraacaya oo xaqdarra ku ulaynaya kuwa kalena wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin dumar markaa waxa weeyaan dhar xidhan oo waxa weeyaan haddana qaawan magac ahaan dhar bay xidhan yihiin oo dee waxa weeyaan dhar bay xidhan yihiin laakiin xaqiiqanimo waa qaawan yihiin culimmadu xadiidkan marka ay sharxayaan waxay tilmaameen saddex tilmaamood inay suurtagal ku tahay wata koobaade inay tahay maradani ama ruuxan dumarkee markaa waxa weeyaan sidan xadiidku u tilmaamaya inay xidhatay maro jidhkeeda ku dheggan oo jidhkii o dhan markaa waxa wey sifaynaysaa ama inay tahay maro markaa waxa weeyaan aan ku filayn oo jidhkii o dhan aan wada qarinayn ee qaybo jidhka ka mida markaa waxa weeyaan ay muuqanayso ama inay tahay maro khafiifa oo waxa weeyaan jidhkii dusha ka muuqanayo saddexdaba waa ku suurtagal saa daraaddeed inaanay maradani ahayn markaa maro markaa waxa weeyaan cidhiidhiya saasuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal shuruudaha todobada ah shuruudo todobaah yaa u xidhan culimmadu inay maradoo dham jirko dhan wada qarinayso inay qaro leedahay inaana u eegeyn marada dumarka gaaladu ay xidhaan inaanay udug lahayn inaanay qurux iyo bilic meel fog laga soo arkaya aanay lahayn shuruudahay ka mid tahay waxaaba iska dhacda iminka oo meelaha qaar ka dhacda ama gabdhaha qaarkood inay ruuxii dumar ahaa iyadoo iska asturan baxdo laakiin markay ama xaflad tagto ama meel kala tagto xijaabkii ay xidhnayd intay duuduubto inay labiskaloy bac ku sidato la soo baxdo oo dabeedna xafladda ay kaga qayb gasho waxay dhacdaa inta badan xilliyada aroos aroosyadu aroos jiro oo inantii iskaba asturnayd arrimaha ugu adagee waxa weyaan xilliyadaa ragga mushkiladaha ka hor yimaadday ka mid tahay waxaa la odhanaya waa aroos wadaad waayahay dumarkuna way iska wada asturan yihiin xafladii iyo meeshiibaa la tegaya meel alla meelaad ka marto ruux dumaroo bilaa xijaababa arki maysa war kabdhaha inantan waa sidee maxaa dumarkan xijaabkii u diiday bacbay ku sidatayba rasuulkuna wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiidka markaa imaamu axmed iyo ibnu maaja ee saxiixa imaamu albaani u tasxiixiyey ayumaa imra'atin wadacat hiyaabaha fii hayri beyti sawjiha faqad hatakat sitra maa baynaha wa bayna allahi caza wajal ruux kasta oo dumara oo ku marya dhigata meel aan gurigeeda ahayn dee guriga aabbaheed iyo guriga ay degan tahay na waa la mid meel aan gurigeeda ahayn ku marya dhigata wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam asturaadii ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray ayay markaa waxaweya dillaacisay oo ay ka dhex baxday bal maanta waxaad ka warantaa waaqaca maanta aynu noolnahay iyo xafladaha lagu qabto magaaladeenna iyo magaalooyinka kaleba iyo gabdho badani waxay xidhan yihiin iyo xaalkooda waa macruuf arrin aad iyo aad u khatara weeye xijaabku walaalayaal waa waajib ilaahay subxaana wa tacaala dumarka uu ku addoonsaday mana aha sunnee waa waajib cibaada ka salaaddii ka ansixi mayso haddaanay ruuxii dumar ahayd aanay markaa wada asturayn oo shuruudaha salaadu ay ku ansaxdo waxaa ka mid a satrulcawra cawradii oo dhan markaa in la asturo caaisha radi allaahu canhuma gabadhii fiicnayd ee fariidda ahayd ee caaisha ina abibakar sidiiq oolidii nebi maxamedna ahayd calayhi salaatu wasalaam dumar reer tamiima baa u soo galay markaasay maryihii ay xidhnaayeen bay saa u eegtay arrintiibay maryaha xidhnaayeen bay la yaabtay markaase waxay ku tidhi in kuntunna mu'minaat falaysa haada bilibaasi lmu'minaat wa in kuntunna hayru mu'minaat fatamatacna caaisha radi allaahu canhumaa waxay ku tidhi gabdhayahu haddii aad tihiin dumar mu'minaada dharkan aad xidhan tihiin ma aha libaaskii iyo dharkii dumarka mu'minaadka lagu yaqaanay haddii aydaan dumar mu'minaadna ahayna dee waxa weeyaan iska raaxaysta waxaa doontaan sameeya xijaab la-aantu walaalayaal iyo xijaabka oo laga tagaa waxa weeyaan dhaqan aan wanaagsanayn bal dhaqan xayawaannimo ay noqon karaysaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka waxuu ku tilmaamay nebiyullaahi aadam calayhi salaam iyo ooridiisii xaawa markii waxa weeyaan jannada ilaahay subxaana wa tacaala dejiyey ee uu u fasaxay meel walba inay ka cunaan halgeed uu u diiday ee geedkiina shayddaanku markaa waxa weeyaan ku sumbirrixiyey in markaa waxa weye fabadat lahumaa sawaatuhumaa watafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi iljanna xumays xumaystoodii iyo cawradoodii ayaa muuqatay baa alla yidhi subxaana wa tacaala markaasaa waxay bilaabeen inay markaa waxa weeyaan goostaan oo ay markaa waxa weeyaan isku awsturaan dhirtii markaa waxa weeyaan caleentii jannada ku taallay ee balballaadnayd inay markaa waxa weeyaan ay isku asturaan ayay bilaabeen wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam mar kale dumarka kuwa ugu sharka badan buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wa sharu nisaa'ikum almutabarijaat almutakhayilaat wa huna almunaafiqaat laa yadkhulu ljanna minhunna ila midla quraabi alacsar rawahu lbayhaqi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxa u shar badan dumarka dumarka waxa weeyaan is mutabarijaadka ah ee cawradooda muujinaya ee isjajabinaya kuwa u liita waa kuwaasuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam gelina maayaanoo jannada ka geli maayaan ilaa waxa weeyaan quraabka markaa waxa weeyaan ka boga cad oo kale sida uu kuwa kale u yahay saasay jannada ku yihiin waa cajiib waa arrin khatar ah maxay ruuxii dumar ahayd ku weydii mara yaroo laga yaabo inay qurux ka dayday oo waxa weeyaan iyadoo agteeda markaa waxa weye wax wanaagsanay u aragtay ayay markaa waxa weye qaadatay waxaan naftaydii markaa walaalahay ugu naseexayn lahaa inta hortayda soo fadhidee maasha allah sida wanaagsan u asturan iyo inta kale laga yaaba inay markaa waxa weeyaan barnaamijkan iyo dowladan markaa waxa weeyaan ay qalabka warbaahinta ka daawadaan inay ku dadaalaan xijaabka amarka waxaa laga bilaabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninka waajibka saaran baanay ka mid tahay wuxuuna nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam kadayuudka laydhaah inaanu jannada markaa waxaweyan aanu gelaynin oo wuxuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam waa ninka ehelkiisa xumaanta markaa waxa weeyaan kala raalli ah qofka ehelkiisa xumaanta raalli kala ah oo xumaanaha waxaa ka mid ah in markaa waxaweye ruuxii dumarka ahayd oo bilaa xijaab ah uu ninkii markaa waxaweyan iska aqbalo uu iska ogolaado wadamada iskandanafiinka alla waxaa la xusaa waqti waqtiyada ka mid a inay jirtay gabadh xijaab soo xidhan jirtay oo dhakhtar ka shaqayn jirtay ina yaroo gashaanti ah deedna ninkii agaasimaha ka ahaa dhakhtarka ayaa wuxuu ku yidhi xijaabkan iska soo dhig haddii kale waxa weeyaan shaqada waanu kaa eryanaa waxay tihi shaqada maahe haddii xataa naftu iga baxayso xijaabkan ka tegi maayo waa cibaado ka mid a cibaadadka ilahay gu addoonsaday ilaahay baanan addoon u ahay shaqadiina sidii bay kaga tagtay deedna qoladii iclaanka arrintii ka war heshay waa la qaadaa dhigay dabadeedna waxaa ninkii ra-iisul wasaaraha wadanka ka ahaa ayaa wuxuu u yeedhay gabadhii uu xafiiskiisa ku qaabilay uu marti qaaday inantii yaradu xijaabkeedii weli ku dhegan ayaa xafiiskii ra-iisul wasaaraha timi iyadoo markaa waxa weya qoladii iclaankuna markaa ay eegayaan ay duubayaan markaasaa ninkii ra-iisul wasaaraha wuxuu doonay inuu gabadhan yar soo dhoweeyo fadhiga ayuu uga kacay markaasuu gacanta u taagay wuxuu doonay inuu salaamo laakiin gacantay ka laabatay waxaanay u sheegtay in xataa ninka muslimka ah ee markaa ajnabiga ka aanay u bannaanayn inay gacan qaado cid kalena hadalkeeda baddaha diintaydaasa ay faraysa waxaa eegayoo daawanaya ninkii agaasimaha ka ah dhakhtarka markaasuu le war inantii yar meeshay haysataa adaga ah arrintaasi waxay keentay in inantii yareed markaa waxa weeyaan la siiyo lacag magdhow ah oo xijaabkeedii iyo wixii iyadu shayga iyadu aaminsanayd markii lagu colaadiyey lacag magdhowa baa la siiyey man taraka shay-an lilaah cawadahu llahu khayran minhu buu rasuulku uhi calayhi salatu slam qofka shay ka taga ilaahay dartii uga taga ilaahay subxaana wa tacaala wax ka khayr badan buu ugu doorinayaa wuxuunu tilmaamay ragga culimmadeenna ka mida oo markaa waxa weeyaan magaalada madiine ka yimi in laba gaadhi oo wada socda oo magaalada madiine ka yimi oo maka ku soo socda mid ka midii uu shil galay labada baabuurna ay saaran yihiin dad isku faamili ah oo walaa dhowr iyo toban qof ah deedna gaadhigii dadka qaar ay ku dhinteen inan markaa gashaanti ah oo aad u dhaawacan inuu gaadhi kale soo dul jistaagay ninkii uu doonay inuu gabadhii qaado iyadoo nabaro waaweyn ay ku yaalaan oo weliba sakaraada inay ku tiri jidhkayga ha taaban walaaladaybaa soo socday ha taaban jidhkayga bal hadaba fiirso waa sakaraad nabaro waaweyn baa ku yaalla gaadhi baa la dhacay wuxuu doonay ninkan intuu qaado inuu gaadhigiisa ku qaado oo marka waxa weeyaan uu dhakhtarka gaadhsiiyo iska daabay tiri walaaladay baa soo socda oon sugaya inay dul ay qaadaane dabadeedna walaalkeed iyo faamliga intii kale ayaa dul timi markaasay tihi ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala intii aan garaadsaday een aan noolaa jirhkaygaa inaanu nin ajnabi markaa waxa weeyaan ka ilaaliyo oo aanu taaban ilaahay baan taa uga mahadnaqaya markaas aa shahaadatay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxameda rasuulullah naftuna way ka baxdayba balka war si xijaabka ugu dhegan tahay u fiirso waxaan kusoo gunaanadi lahaa alxamdu lilaah intiina halkan fadhida ee xijaaban inta kale ee aan xijaabnayn mas-uuliyad baa idinka saara inaad dacwadda iyo khayrka gaadhsiisaan baa la doonaya inaad dumarka saafiraadka ah ee xijaabkii ka tegey ee iskaba tuuray inaad ugu yeedhaan baa la doonaya khayrkiiyo wanaagga aad ku sugan tihiin inaad ku baraarujisaan baa la doonaya idinkuna ajri ba idinka heli iyagana waa idinu naseexayn waxaan jecelahay intaa inaan kusoo gunaanado waana mahadsantihiin subxaanaka allahuma bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online